si lan ilaaliya nadaafada iyo fayadhowrka bulshada islamarkaana lankudheerada waal kasoo dhibaato kae shacabka iyo weliba maamulka gobolka banaadir awaamiira ku saaray fayadhowrka goobo markaasi lanka adeego bulshada iyo shaqaalaha ka howlgaloba iyadoo riida nidaamyo laka sameey adeega fayadhowrka guud ee gobolka banaadir awaamiirta usasaari maamulka gobolka banaadir iyo weliba ku mid ah in goobo lanka adeego bulshada iyo waajibata haysidowka shahaadada caafimaadka iyo shaqaalaha meelasi ka howlgalow iyadoo ujeedidata ka horseedowka cudurada lisqaadsiyowa afhayeenka maamulka gobolka banaadir saara xasan dheere iyo warbaahinta la wadaagi go-aanada usasaari maamulka dib u nidaaminta iyo hirgelinta adeega fayadhowrka guud ee dowlada hoose xamar iyo maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo ka duulaya badqabka iyo caafimaadka guud ee muwaadiniinta ku nool guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho waxa uu nidaamin ku sameeyey adeega fayadhowrka guud ee dowladda hoose ee xamar iyo gobolka banaadir sidaasi daraaddeed si loogu hortago khataraha ka dhasha cudurada faafa ee la isqaadsiiyo wuxuu maamulka gobolka banaadir hubinayaa fayadhowrka iyo badqabka badeecadaha kala gedisan cuntada iyo daawooyinka wuxuu sidoo kale hubinayaa islamarkaana korjegteynayaa dhammaan xarumaha loogu adeego bulshada sida hoteelada maqaayadaha biibatooyinka timajarayaasha goobaha laisku qurxiyo dukaamada lagu gado cunnada iyo khudaarta makiinadaha saliidda iyo cajiinka farmashiyaasha foornooyinka daandiisayaasha isbitaalada kawaanada lagu gowraco xoolaha iyo kuwa kalluunka miisaska lagu gado hilibka iyo goobaha lagu keediyo badeecadaha bakhaarada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu ku wargelinayaa dhammaan goobahaasi aan kor kusoo sheegnay kow in xarumaha loogu adeega bulshada ay waajib ku tahay haysashada rukhsadda shahaadada caafimaadka ama fayadhoorka goobta ama xarunta labo in dhammaan shaqaalaha ka howlgala xarumaha aan soo sheegnay ay waajib ku tahay haysashada kaarka caafimaad si loo ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka bulshada ugu adeegayo saddex shaqaalaha ajaaniibta ee ka shaqeeya gobolka banaadir waa in ay haystaan kaarka caafimaadka ee adeega fayadhowrka afar dhammaan badeecadaha iyo goobaha lagu keediyo bakhaarada waa inay haystaan caddaynta badqabka badeecadda raashiinka iyo daawooyinka shan waxaa la farayaa mulkiilayaasha in aysan shaqogelin karin qof aan ku guulaysanin baaritaanka caafimaad ee aanan helin kaarka caafimaadka ee fayadhowrka dowladda hoose ee xamar maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu ku wargelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta shaqaalaha inay u hoggaansamaan habraaca fayadhowrka oo ay ka mid tahay in dhammaan shaqaalaha ay maraan baaritaan caafimaad xilliga iyo wakhtiga loo asteeyo islamarkaana wakhtigaasi wixii ka dambeeya ay qaadi doonaan mas-uuliyadda ka dhalata in lagu xadgudbo habraaca fayadhowrka guud maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu hubinayaa badqabka shaqaalaha ka howlgala goobaha aan soo sheegnay lixdii biloodba mar maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar waxay si joogtaa u hubinayaan badqabka goobaha loogu adeego bulshada maamulka gobolka banaadir yaa horey sidon haatan waa go-aano la xiriira arrimaha fayadhowrka nadaafada hansaari iyadoo ujeedadan kuwiin yeeta sidii lan ilaali lahaya badqabka caafimaadka bulshada ku noola gobolka banaadira